dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington oo aad xiliyadan kale dhegaysataan cabdixakiin maxamuud shuruuc ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba mar kale iyo barnaamijkeenniio caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a lamaana u dhashay dalka maraykanka oo arooskoodii ku qabsaday cusbitaalka dhexdiisa gabadhii waa loo soo xiray taashkii arooska sidiibaa farantiga laisugu geliyey marka waxaa la maray nidaamka ama brotokoolkii aroos ee caadiga ahaa bal sida ay ku dhacday iyo weliba waxay ku doorteen barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawan aynu ku wada caweyn doonaa xubintiyaal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qaybtii u dambaysay waraysigii uu barnaamijka caweyska siiyey fanaanka saalax sanaag qalbiga lahashada ha ku liixin hallugun jaacayl haladaadin holon daranin ha ku looyin ladimaysa naftani ha la ciifin waa hees jacayloo ammaana barnaamijkuna waa caweyska washington aweysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leeyahay aynu ku bilownay inta badan lamaanaha ku heshiiya inay qoys dhistaan islamarkaana ay nolosha wadaagaan ayaynu ku naqaanaa inay qabsadaan munaasabada gaara si ay xusuus uga reebaan maalintaasi noloshooda ku weyn hase yeeshee waxa ay ku kala duwan yihiin hanaanka ay xafladahoodaasi u dhacayaan gaar ahaana goobta ay ku qabsanayaan iyo weliba martida ay ku soo casuumayaan oo qaarkood ay si gaara u dhigaan amaba ay u weyneeyaan waxaana inta badan lamaanayaashaasi ay eegaan islamarkaana ay ku saleeyaan xafladahoodaasi halka ay ku nool yihiin iyo weliba caadooyinka iyo dhaqanka u yaala iyagoo qaar badan oo ka mid ay raacaan islamarkaana ay la mid noqdaan sida inta badan loo badan yahay amaba xafladaha loogu qabsado deegaankaasi ay ku nool yihiin hase yeeshee waxaa dhifyo naadir ah lamaana inay doortaan inay arooskooda ku qabsadaan cusbitaal gudihiis lamaana isku da' ah amaba da'dooda aan idhaahday ay jirto siddeed iyo labaatan sanno kula nool dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka iowa ayaa tallaabada ay qaadeen ay soo jiidatay dareenka dad badan islamarkaana keentay inay warbaahintu wax ka qoraan kadib markii ay arooskooda ku dhex qabsadeen cusbitaalka gudihiisa bal haddaba dhegaystayaal sheekada yaanan idinka dilina waxaan soo dhoweyn doonaa oo iyadoo dhammaystiran inoo haya wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed mursal
waa ku dhowaa cabdixakiin waana mahadsan tahay balgu horreynba intaynaan u gelin sheekada dulucdeeda in arooskani inuu ka dhaco cusbitaalka gudihiisa siday ku timi ama fikirkaasi ku yimi marka horeba waa mahadsan tahay cabdixakiin arooskan in cusbitaalka ka dhaco waxyaabaha kalifay waxaa ka mid a in labadii lamaane ee isu doonaana ee isjeclaa inuu covid sagaal iyo toban ku dhacay xanuunkan dunida saamaynta xoog leh ku yeeshay marka dhaqsa ay usoo bogsan waayeen weliba ninka odayga ah ayuu runtii haraanti xoogan ku dhuftay kadibna waxaa la geliyey qaybta xaaladda degdega ah oo i c u-ga loo yaqaano ninkii marka wuxuu ka yaabayba wuxuu isiri waa tii kuugu dambayso waad dhiman doontaa adigoo intaad nooshahay un gabadha maaragtay guurso adoon guursan ha dhimanin sidaasay marka ku warwariyo walaac baa soo food saaray marka siduu aroos cusbitaal uga dhacay sidee loo qabanqaabiyey hawshaasi u suurta gashay ninkan markuu nafta u yaabay waxa ugu weyn ee ku taagnaa ee uu ka fikiraya ama uu kolley naftiisa ugu muhiimsanaa ayaa ahayd gabadhii uu intaasoo sana jeclaa ee u doonayd inuu guursado marka markii uu xoogaa soo yaro roonaaday oo meeshii maaragtay xaaladda degdega ahayd maaragtay shaqaalihii caafimaadka ay la tacaaleen kadib oo maaragtay xaaladda soo roonaata ayuu codsaday wax kasta oo dhici kara tol iyo qaraabo ilma adeerayaal oo ninkii waa wuxuu yidhi gabadhaha la ii guuriyo haddiiba nafa igu jirto sidaa marka ayay ku timid kadib uu soo roonaaday waa lagala shaqeeyey marka aad ayaa looga caawiyey yaa markaa ka caawiyo gacan ka geystay isaga waa kan cusbitaal buu jiifaa iyadiina dee dabcan ama qiyaas ahaan guri bay joogtaa ee dee cusbitaalkii lama joogto waxa hayaana waa koonfur sagaal iyo toban waxaa ka caawiyey ehelkii iyo asxaabtii iyo shaqaalihii caafimaadka laakiin marka hore waxaa la hormariyey in la ogaado horta ninkan inuu ka nabad qabo xanuunka uu ka bogsooday marka baaritaano iyo la tacaalid fara badan kadib markay xaqiijiyeen inuu xanuunkii ka dhammaaday laakiin ninka diiftii iyo darbadii uu ku reebay ay weli kusii jirto ayaa lagala shaqeeyey oo lagu caawiyey inay gabadhii isku guursadaan cisbitaalka waagaag marka aroosku ma cusbitaalka meel ka mida loo diyaariyey mise isla halkii uu jiifay baa guurku ka dhacay run ahaantii isla halkii uu jiifay ayuu arooskii ka dhacay gabadhii waa loo soo xiray taashkii arooska sidii baa farantiga laisugu geliyey marka waxaa la maray nidaamka ama brotocolkii aroos ee caadiga ahaa isagoo ku jira weliba sariirtiisii iyo qolkiisii cisbitaalka ee lagu daweynayay cajiib cajiib cabdiqaadir hadda dee dabcan waxa haye waa covid sagaal iyo toban dee in muddaana cusbitaalka u jiifay sida ay warbaahintu qorayso hadda ma roonaaday oo dib ma u midoobeen se arooskunbaa dhaco halkaasay xaaladdu ku dhammaato iyadiina gurigiiba ku noqotay run ahaantii ninka uu soo roonaaday lamaanihii hadda xaaladooda waa yaro roon tahay laakiin arooskaasi waxay ahayd ninka nolol iyo geeri baad u dhexaysa ay gabadhan guursay ka ahayd marka arooskii waa u dhacay laakiin hadda waxaa laga shaqaynayaa aroos labaad in loo qabto oo loo qabanqaabiyo maadaama dad geesiyaal oo xitaa xilligii ma aragtay ugu adkaa ku mintida inay isguursadaan marka hadda marka familigii ama qoysaskiiba waxay ka shaqaynayaan in xaflad labaad loo dhigo oo sidii maaragtay arooskooda lagu maamuso waan gartay ma hadleen oo iyada iyo isagu ma ka falbiceliyeen xaaladan see u arkaan iyo weliba hadda say dareemayaan way hadleen gabadha waxay tiri sida ay wax u dhaceen ama arooska noocaas ah ee ay galeen inaysan filayn inay sidaas wax u dhici doonaan sidaas daraaddeedna maaragta laakiin wax walboo dhaco ay aad ugu faraxsan tahay qofkii ay jecleed inay isguursadaan balse waxa meesha ka dhacay aysan ahayn waxaysan filayn dhibaatada adduunyada ka jirtana inay qayb ka tahay ayay sheegtay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagayey si kale kuma garatid ee xiisaha kalgacal ayay ku kala maqnaan waayeen bal markana aynu dhegaysanno heesta xamdi iyo weliba codka fanaaniinta saada cali warsame iyo weliba maxamed axmed kulo
Yeah.
aqnawrka labadeena kurarcaynta quruxdeeda xabiibkii u helay qaybta isxaq dhawrka labadeena kurarcaynta quruxdeeda xabiibkii u helay qaybta sidii xaydariyo fadugu rabbiga isu keen xulay sidii xaydariyo fadugu rabbiga isu keen xulay وحساب دماتيو حذا لقى تلابي والد عذي حجود يا قويم با وحساب دماتيو حذا لقى تلابي waali ducadii xajoodaya gooyeenba furma lagu mutaystaa rabbigeena xaakimaye xilayga ka dhigay baan kunjeer ku xamdiyaaya kunjeer ku xamdiyaaya kunjeer ku xamdiyaaya aqoonteena xaragadii arooskeena xornima isku dhaqadkeena xikmadiyo aqoonteena xornimadii arooskeena xornima isku dhaqadkeena xalaal weya barakale muxuu laha anmala xalaal weya barakale muxuu laha anmala حق نور شراسكن وحياة قيمة ليه حق الوضع حتى يدا تدم حرانا يد حق نور شراسكن وحياة قيمة ليه عقل وذا حتى يدا ندم إلى نياد قليل وبشنا حرير تهي وبشنا حرير تهي وبشنا حرير تهي وبشنا حرير تهي
aynu intaasi dhegaystayaal kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirkaa codkooda inagu soo gaadhsiinayeen fanaaniinta maxamed axmed kuluc iyo weliba saade cali warsame haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysigu barnaamijka caweyska washington siiye fanaanka saalax sanaag iyadoo qaybtana ku bilaabi doono heesta lahasho
heestan lusha imaankayga lahasha magaceeda la yidhaahaa iskeedu ahaa lusha imaankayga waxaa la nin dhaliyaraa oo induneisiya jooga oo la dhaho cumar dab jacayl erayadeeda iyo laxankeeda way sagaale musiga waxaa tumay maftuux maxamuud ducaadeed waana heestii u dambeysay heestii u dambeysaan soo saara ama bishan bishii ka horreysay heesta soo baxday bay ahayd wagaag marka iyaduna nuxur ahaan iyo weliba eryadeeda marka laga yimaado ma qiso jacayla ma kuwii hore dhiirigelintayn gudbinaynayba ma dareen qofku jacayl iyo rabitaan u gudbinaya maxay tahay waa hees jacaylo ammaana qalbiga lahashada ha ku liixin allugun jacayl ha la daadin olon daranin ha ku looyin ladimaysa naftani ha la ciifin laqyada caashaqa ha iloogin oo dartaa lurkaya la daciifin laylkii hurdada ha igalaasan oo laga sheeka ha ilaaqin alshimankayge ha ka leexan labatood degantee ha ka laaban liqimayo cunta haygu laydhin calilahi niyadaygu laasin
qalbiga laashada ha ku leexin lagan jaacayl ha la dahabin olon taran ha ku loohin ladimaysa naftani ha la ciifin laqayada canshaqa ha iloogin oo dartaa lurkaya la daciifin haleylka hurdada ha igalaasan oo laba sheeka ha ilaagin laqayada canshaqa ha iloogin oo dartaa lurkaya la daciifin haleylka hurdada ha igalaasan oo laba sheeka ha ilaagin shimaankayge ha ka leexa labatowa degantee ha ka laaban liqimayo cunta haygu laydhi oo lilahi niyadaygulaas halla shimaankayge ha ka leexan labatowa degantee ha ka laaban liqimayo cunta haygu laydhi oo lilahi niyadaygulaas lishimaankayga hakaleexan labatawa degantee hakalaaban liqimaya cuntahay gulayri alilaahi niyadaygulaas alshimaankayga hakaleexan labatawa degantee hakalaaban liqimaya cuntahay gulayri alilaahi niyadaygulaasin
heestaasaynu kusoo gabagabayn doonaa saalax sanaag aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa inaad barnaamijka caweyska washington v o a aada nagala qayb qaadato islamarkaana aad nala caweyso
walaal idinkaa mudan waa ku mahadsantihiin martiqaadkiina dhammaan howlwadeennada v o a aad baan u salaamayaa waxaa kaloon ka tegay inaan halkan ka salaamayaa kooxdayda dayaxbaan guddoomiyaha kooxda agoondaha cabdigaas kooxda isku duuban fanaaniinteyda musiishanadeyda axmed weli furnle maftuux maxamed ducaale cadaed bulshaawi waa wada salaamaya dhamaan musiishanadeydana waan salaamaya asxaabteydaan salaamaya faamligeygaan salaamaya iyagoo isku duuban waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana barnaamijkeenii toddobahaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa danii kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
irkama rabeehagulaadi ulab kayrkayga hawluudi bitaan hananee cablabinta leebkii qaystilay haylaylin oo dartaa la xawyan la ilmaynin kalladnaan maayee haylaagin oo luuqluuq kale halibaysan leebkii qaystilay haylaylin oo dartaa la xawyan la ilmaynin kalladnaan maayee haylaagin oo luuqluuq kale halibaysan lushamaankayge haka leexan labatawa degantee haka laaban liqimayo cuntahay gulayri oo lilaahi niyadaygadaas alishamaankayge haka leexan labatawa degantee haka laaban liqimayo cuntahay gulayri oo lilaahi niyadaygulaasi lushamaankayge haka leexan labatawa degantee haka laaban liqimaya cuntahay gulayri oo lilaahi niyadaygulaas lushamaankayge haka leexan labatawa degantee haka laaban liqimaya cuntahay gulayri
waa tahay heesaasi waxay gabagabo ahayd barnaamijka caweyska washington waxaadna ka dhegaysanayseen v o a waxaa inala socodsiinayey wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac